iminka waxaynu bilaabaynaa injiilka sida yooxanaa u qoray cutubka koowaad bilowgii bilowgii waxaa jiray hadalka hadalkuna wuxuu la jiray ilaah hadalkuna wuxuu ahaa ilaah isagu ilaah buu la jiray bilowgii wax walba waxaa laga sameeyey xaggiis oo wixii la sameeyey lama samayn isaga la'aantiis isaga waxaa ku jirtay nolol noloshuna waxay ahayd nuurka dadka nuurkuna wuxuu ka ifayaa gudcurka gudcurkuna kama badin waxaa jiray nin xagga ilaah laga soo diray magiciisuna wuxuu ahaa yooxanaa isagu wuxuu u yimid markhaati furid inuu u marag furo nuurka inay dhammaan xaggiisa ka wada rumaystaan isagu nuurka ma uu ahayn laakiin wuxuu u yimid inuu nuurka u marag furo kaasu wuxuu ahaa nuurka runta ah oo iftiimiya nin walba oo dunida yimaada wuxuu ku jiray dunida dunidana waxaa laga sameeyey xaggiisa oo duniduna ma ay garanayn isaga wuxuu u yimid kuwiisii kuwiisiina ma ay aqbalin isaga laakiin in alla intii aqbashay wuxuu siiyey amar ay carruurtii ilaah ku noqdaan kuwaasu waa kuwii magaciisa rumaystay oo aan ka dhalan dhiigga ama doonistii jidhka ama dad doonistiis laakiin waxay ka dhasheen ilaah hadalkuna jidh buu noqday oo waa ina dhex joogay oo waxaannu aragnay ammaantiisii taas oo ahayd ammaantii u ekayd tan wiilka keliya ee aabbaha ee nimca iyo runka buuxa yooxanaa waa u marag furay isaga wuxuuna ku qayliyey oo yidhi kanu waa kii aan idhi kan iga daba imaanayaa waa iga horreeyey waayo hortay buu jiray dhammaanteen waxaynu buuxnaantiisa ka helnay nimco ka nimco waayo sharciga waxaa loo soo dhiibay muuse laakiinse nimcada iyo runtu waxay ku yimaadeen ciise masiix ninna ma arkin ilaah marnaba wiilka keliya oo laabta aabbaha ku jira kaasaa inoo sheegay maraggii yooxanaa baabtiisihii uu ciise u furay kanu waa maraggii yooxanaa furay markii yuhuuddu yeruusaalem ugu soo direen wadaaddo iyo kuwo reer laawi ah inay weyddiiyaan oo ku yidhaahdaan yaa tahay isagu waa qirtay mana uu inkirin oo wuxuu qirtay oo yidhi anigu ma ihi masiixa markaasay weyddiiyeen haddaba yaa tahay ma eliyaas baad tahay wuxuuna yidhi ma ihi ma nebigii baad tahay wuxuuna ku jawaabay maya waxay haddaba ku yidhaahdeen yaa tahay si aannu jawaab ugu celinno kuwiina soo diray yaad isku sheegaysaa wuxuu yidhi waxaan ahay codka kan cidlada kaga qaylinaya jidka rabbiga toosiya siduu nebi isaayos u yidhi kuwa la soo diray waxay ka yimaadeen farrisiinta markaasay weyddiiyeen oo ku yidhaahdeen haddaba maxaad dadka u baabtiistaa haddaanad ahayn masiixa ama eliyaas ama nebigii yooxanaa wuxuu ugu jawaabay oo ku yidhi anigu waxaan dadka ku baabtiisaa biyo laakiin dhexdiinna waxaa jooga mid aydnaan garanaynin oo ah kan iga daba imaanaya kan aanan istaahilin inaan yaalmaha kabtiisa furo waxyaalahaasu waxay ka dhaceen beytaaniya taas oo ku taal webi urdun shishadiisa oo ahayd meeshii yooxanaa dadka ku baabtiisayey maalintii labaad yooxanaa wuxuu arkay ciise oo ku soo socda oo wuxuu yidhi bal eega wanka ilaah ee dembiga dunida qaadaya kanu waa kii aan idhi waxaa iga daba imaanaya nin iga horreeyey waayo hortay buu jiray anigu ma aan aqoonin isaga laakiin inuu israa'iil u soo muuqdo sidaa daraaddeed ayaan u imid anigoo dadka biyo ku baabtiisa yooxanaa waa marag furay isagoo leh waxaan arkay ruuxa oo samada uga soo degaya sidii qoolley oo kale wuuna dul joogsaday isagii anigu ma aan aqoonin isaga laakiin kii ii soo diray inaan dadka biyo ku baabtiiso wuxuu igu yidhi kii aad ku aragtid ruuxa oo ku soo degaya oo ku dul joogsanaya kaasu waa kan dadka ku baabtiisa ruuxa quduuska ah anigu waan arkay waana u marag furay in kanuu yahay wiilka ilaah xertii ugu horraysay mar kale maalintii dambe yooxanaa waa taagnaa isaga iyo laba xertiisa ahayd oo wuxuu arkay ciise oo soo socda markaasuu yidhi bal eega wanka ilaah labadii xerta ahaydna way maqleen isagoo hadlaya wayna raaceen ciise markaasaa ciise soo jeestay waana arkay iyagoo raacaya kolkaasuu ku yidhi maxaad doonaysaan waxay ku yidhaahdeen rabbi waxaa lagu fasiraa macallin xaggee baad deggan tahay wuxuu ku yidhi kaalaya oo arka markaasay yimaadeen oo arkeen meeshuu degganaa wayna la joogeen maalintaas goortaas waxay ahayd abbaaraha saacaddii tobanaad mid ka mid ah labadii maqashay yooxanaa oo raacday wuxuu ahaa andros simon butros walaalkiis isagu wuxuu hortii doonay walaalkiis simon oo ku yidhi waannu helnay masiixa kan lagu fasiro kristoska markaasuu wuxuu u geeyey ciise ciisena intuu eegay ayuu wuxuu ku yidhi adigu waxaad tahay simon inayonis waxaa lagu odhan doonaa kayfas oo fasirkiisu yahay butros maalintii labaad wuxuu doonayey inuu galiili tago oo wuxuu helay filibos ciisena wuxuu ku yidhi isoo raac filibos wuxuu ahaa reer betsayda taas oo ah magaaladii andros iyo butros markaasaa filibos wuxuu doonay natani'el oo ku yidhi waxaannu helnay kii muuse sharciga ku qoray wax isaga ku saabsan oo nebiyadiina ay qoreen wax isaga ku saabsan waana ciisihii reer naasareed oo ah ina yuusuf natani'el wuxuu ku yidhi ma wax wanaagsan baa ka iman kara nasaret markaasaa filibos wuxuu ku yidhi kaalay oo arag ciise wuxuu arkay natani'el oo ku soo socda oo wuxuu ku yidhi bal eeg kanu waa mid reer israa'iil oo run ah oo aan khiyaano lahayn markaasaa natani'el wuxuu ku yidhi xaggee baad igu tiqiin ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi intaan filibos kuu yeedhin markaad geedkii berdaha hoostiisa joogtay ayaan ku arkay kolkaasaa natani'el u jawaabay oo ku yidhi macallimow waxaad tahay wiilka ilaah oo waxaad tahay boqorkii israa'iil ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi ma waxaad u rumaysatay oraatinkii aan kugu idhi geedka berdaha hoostiisa ayaan kugu arkay waxaad arki doontaa wax waxyaalahaas ka waaweyn markaasuu ku yidhi runtii runtii waxaan idinku leeyahay waxaad arki doontaan samadoo furan iyo malaa'igaha ilaah oo kor u kacaya oo ku soo degaya wiilka aadanaha